wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo gabagabeysay shirweynaha qaranka ee saadaasha cimilada ee xilligaani roobaadka guga shirkaani ee waxaa ka qayb galay madaxa dowlada goboleedyada hay-adaha caalamiga ah iyo khubaro ka socotay dhinacyada kala duwan ee cimilada ujeedada shirkaani ayaa ahayd in lagu wacyigeliyo dadka iyo hay-adaha dowladda si loo fahmo saameynta isbedelka cimilada iyo tallaabooyinka loogu hortagi karo intii uu socday shirka waxaa diiradda lagu saarayay saadaasha cimilada ee xilli roobaadka guga iyo sidii loo diyaargaroobi lahaa wax ka qabashada saameynta ka dhalan karta isbedelada cimilada gaar ahaan fatahadaha iyo abaaraha qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socda dowlad goboleedyada ayaa sheegay in muhiim tahay in laga hortago khataraha isbedelka cimilada waayo wadankan wuxuu ku tiirsan yahay haddaynu qabso beero ama xoolaha waa roobka haddii roobkaas la waayo waxay saameynaysaa dhaqaalihii wadanka waxay saameynaysaa wax soo saarkii sidoo kale waxaa ka dhalanaya abaaro iyo maaragtay in aan loo diyaargarowin marka muhiimadu waxa weeye waa diyaargarowga forecastiguna mar walba wuxuu sheegaya waxa weeye si loogu diyaargarowyo suuraha dalka kutega xilli roobaadka loogu qadeeyay xilliga ama filashada beeraleyda xilliga ay isbedesho xilligaas oo kale ama uga sii noqdo xilliga xilli roobaadka bato sida fularis iyo waxyaabahaas waxyaasiriskaas ay dhacaan intaasoo dhan si waxyaabahaasoo dhan marka looga hortago wuxuu kolley u yahay muhiim dhinaca kale agaasimaha waaxda saadaasha cimilada ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdirasaaq cabdulaahi maxamed ayaa ku baaqay in si wadajir ah looga shaqeeyo joojinta isticmaalka bacaha iyo jarista dhirta si loo yareeyo saameynta taban ee isbedelka cimilada
saadaashu waxay tilmaamaysaa in heerkulka wadanka boqolkiiba lixdan uu sara kici doono marka laga reebo gobolada dhaca jubbooyinka gobolada dhaca jubbooyinka marka laga reebo saadaasha heerkulka waxay sheegaysaa boqolkiiba lixdan inuu sara kici doono tobanka ilaa toddobiyo tobanka abriil sanada laba kun labaatan iyo shanka ayay saadaashu tilmaamaysaa urashada hore ee roobka guga inuu ka bilaabmi doono gobolka galowga sidoo kale gobolka bari ayay saadaashu tilmaamaysaa inuu yahay ka ugu dambeeya urashada roobka guga uu ka dihi doono xilliga roobka uu ku dhexaynayo sida ay saadaashu sheegaysa waa labaatanka abriil ilaa koo iyo tobanka may ayuu roobka u dhexayn doonaa sida ay saadaashu sheegayso shirkan ayaa lagu soo bandhigay qodobo muhiim ah oo lagu xoojinayo iskaashiga heer qaran iyo mid caalami ah si wax loogu qabto caqabadaha ka dhasha isbedelka cimilada in la xaqiijiyo horumar waaro oo ku saleysan ilaalinta deegaanka